إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإxsaan إlى yوم الdiin وbعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii cumdaة الأxkaam waxaan soo gaarnay xadiiska labaatan iyo toddobaad ee fitrada ka hadlayey wuxuu yidhi abu hurayra nabigaan maqlay slى الlahu عalيه waslama yaquulu isagoo leh alfitraةu sunadu khamsun waa shan shan weeye fitradu shantaas markaa alkhitaan weeye waana annagii nidhi marka lagu leeyahay sunno loolama jeedo sunnadii muqaabilka u ahayd waajibka macnaheedu ma ahan ee waa dariiqa waa dariiqadii rususha weeye waxa loola jeedaa marka shan weeye waxa ugu horeeya waa alkhitaan gudniinka weeye gudniinka marka waa shay waajib ah ragga iyo dumarka waa shay waajib ku ah ragga iyo dumarka labadaba waxaa ku xiga istixdaadka tinta hoose oo cawrada hareeraheeda ka baxda layska xiiro wa qasu shaarib shaarubka oo la jaro wa taqliimu aladfaari ciddiyahoo la jaro wa nadful ibidi iyo kilkisha tinteeda oo la rifo asalku waa in la rifo haddii oo rifidaasu qofka dhibtu si kale u suuliyana waa wanaag marka halkaas waxaad arkaysaa islaamku islaamku waa shay nadaafad iyo waxa weeyaan wanaag dadkiisa amraya tan kaleeto waxaa ku tusayaa adduunka iyo aakhirada labadaba qofka wuu u hagaajin midda kaleeto xadiiskan fitradu waa shan ayuu yidhi laakiin xasri ma ahanoo shanta kuma xasrisanaa inaysan ku xasrisanayna waxaa tusaya xadiidkii muslim min xadiidi caaisha oo dhahayay cashrun min alfitra xataa toban kuma xarsin kuma xasrisanaa toban ayaa ka mida fitrada ayuu yidhi xadiiskaas nabiga sala allahu caleyh wasalam marka shantan markuu sheegay wuxuu ku daray al-istinshaaq sandaarsiga inuu ka mid yahay asaguna fitrada waana waajib iyo madmadada luqluqashada weysaqaadka markii la weyse qaadana la luqluqdaasna waa waajib wa qaslulbaraajimi iyo xibnaha meelaha kala goysyadoodaah in lala mayro gacmaha farahooda farahaas faraha meelaha ay ka laabmaan oo kala goysyadaa meesha dhabarkooda dadka gobolkooda maqaar weynu ku leeyaho isku laalaabma uskag ama wasaq ayaa geli kara waa in la mayro wuxuu kaloo ku daray wantiqaasulmaai biyaha in lagu asajoodo biyaha iyo carada laba biyaha iyo dhagaxa labadaba lagu asajoodaa laakiin waxa weeyaan biyaha sii fadli badan haddii mid lagu gaabsanayo waana soo ogaanay iyo waa icfaau lixyati garka oo la daayo oo la cafiyo marka asna waa waajibe sunno ma ahan kaasu laakiin sunna marka hadda laleeyahay waxaa loola jeedaa dariiqa dariiqi oo rususha oo diinulislaama loola jeedaa marka garka la daayo garka amar ayuu nabigu sala allahu calay wasalam ku baxshay acfu lixaa garka daaya awfaru lixaa garka waafir ka dhigo kaamil yeela marka weliba wuxuu ku daray nabiga sala allahu calay wasalam khaalifulmajuusa majuusada khilaafa majuusada ayaan garka xiirtay ha xiirinina majuusada in la khilaafaana waa shay waajib ah marka shantaas ayuu ku daray marka waxyaalahan oo xadiiska shanta uu sheegay oo xadiiska matniga ku yaala oo khitaanka iyo istixdaadka khitaanku waa hal mara istixdaadka iyo qasu shaarib iyo taqliimu adfaar iyo nadful ibdi kuwaas xadiiska saxiixulmuslimka nabiga sala allahu calayhi wasalam anas ibni maalik wuxuu leeyahay waqata lanaa fii qasi shaarib wa taqliimi aladfaar wa nadfi libdi wa xalqi alcaana anlaa yutraka akhara min arbaciina leyla nabiga wuxuu amray afartan habeen ka badan inaan laga tegin ugu yaraan waa waxa weeyaan markii ay soo baxaanba inaad iska xirto ugu badnaan afartanaad khiyaar u haysataa afartan ayaad khiyaar u haysataa ka badan inay kugu gaaraan lama ogola maxaa yeelay haddee waxyaalahaasu nadaafaddarra ayay keenayaan cibaadaadkaaga ayay wax u dhibi karaan marka waa inaad nadaafadaada ku dadaasho baabulgusli min aljanaabati haadaa kanu baabulgusli qubayskii baabkiisi wey min aljanaabati janaabada laga qubaysto halkan waxaan ka gelaynaa qubayska janaabada qubayska janaabada haddaad maqasho laba shay un weeye waxaa qubayskaas waajibiyaa midka koowaad waxa weeyaan aljimaac galmoosho galmooshada qubayska waajibidana waxa weeye waan arki doonaahe waa iltiqaa'u lkhitaanayn labada gudniin inay istaabtaan wiilka gudniinkiisa meesha laga guday iyo gabadha gudniinkeeda intay istaabtaan hadday labadaas istaabtaan qubaysku waa waajibay siduu nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alguslu yaanba maniyu ka iman qofnaba ee marba hadday labada gudniin istaabtaan qubaysku waa waajibaa midda labaad oo qubayska waajibiday oo janaabada la yidhahdo waa qofka in waxa weeyaan biyo ka yimaadaan khuruujul maniy mani inay ka timaado hadday mani ka timaadana qofka qubaysku waa ku waajiba rag iyo dumarba manidaas ha timaado qofku isagoo hurdaya oo qarwaya amase isagoo soo jeeda ha timaado taasna waa midda labaad waxyaalaha qubayska waajibiyaa intaas kaliya maahan janaabadu mid ka mid ahay tahay oo waxaa kaloo waajibiya waa xaydka gabadha markuu ka dhammaado nifaaska dhiigga umusha markuu ka dhammaado qofku markuu soo islaamo waxyaalahaas dhan ayaa waajibiya qofku markuu dhintana in la mayro oo loo qubeeyaasna waa waajib waa waajib alxadiidu thaamin walcishruun xadiiska labaatan alxadiidu thaamin walcishruun xadiiska labaatan iyo sideedee marka waxaan qofku markuu dhinto in loo qubeeyo waa waajib qofku markuu soo islaamana inu qubaysta waa waajib saasaan soo nidhi alxadiidu thaamin walcishruun xadiiska labaatan iyo sideedeeye marwiin waxaa laga weriya can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu caleyhi wasalama laqiya wuxuu la kulmay hu abu hurayra fii bacdi duruqi lmadiinati magaalada madiina wadooyinkeeda gobolka miduu kula kulmay walxaal huwa abu hurayra junubun uu janaabo qabo qaala abu hurayra wuxuu yidhi fankanastu waa dhuuntay minhu nabigan ka dhuuntay fadahabtu waa tegey fakhtasaltu waan soo qubaystay huma ji'tu waan imid fa qaala nabigaa yidhi ayna xageebaad kunta ku sugneed yaa abaa hurayra abaa hurayrow qaala wuxuu yidhi abu hurayra kuntu waxaan ahaa junuban mid janaabo qaba fa karihtu waxaan nacay an ujaalisaka inaan kula fadhiisto walxaal ana aniga calaa gayri tahaaratin dahaaro aanan ku sugnayn fa qaala nabigu wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka hufan ina almu'mina qofka muuminka laa yanjusu ma najaasoobo xadiidkan abu hurayra ayaa wariyey radia allahu tacaala canhu nabigeena suuban sala allahu caleyh wasalama ayaa la kulmay abu hurayra maalin maalmaha ka mid a wadada wadooyinka magaalada abu magaalada oo madiine isagoo abu hurayra dhex mara anagu dhex mara ayay iska hor yimaadeen abu hurayrana uu janaabo qabo ana nabiya nabiga sala allahu caleyhi wasalama laqiya nabigu wuxuu la kulmay hu abu hurayra fii bacdi duruqi lmadiinati magaalada madiine wadooyinkeeda gobolka miduu kula kulmay walxaal huwa abu hurayra junubun uu janaabo qabo halkaas marka xuguna durbaba aa nooga soo baxay cad oo waxay tahay qofka janaabadu markay ku dhacdo inuu horey ka qubaystaa waajib kuma ahan waxaa u bannaan inuu iska dib dhigto haddii aan la gaarin waqti ay ku waajib tahay cibaado loo shardiyo dahaaro cibaado loo shardiyo dahaaro oo haddii mithaal qofka subaxdii markuu salaada subax tukado kadib janaabo ku dhacdo oo uu janaabo galo waxa weeyaan ilaa waqti cibaado dahaaro loo shardiyo uu ay timaado waqtigeedu ka hor waajib kuma ahan duurka inuu iska qubaystaa dhacdaa markii duurka soo dhow yahay habeenkii maqribkii oo kaleeto markii uu maqribka tukado ceshaha tukado kadib haddii janaabo uu galo waxa weeyaan hadduu iska weysaysto iska seexdo salaada subax markuu tuka rabo markaasay waajib ku noqonaydaa inuu qubaysto ee marka uu janaabada galo horay inuu ka qubaystaa waajib kuma ahan laakiin sida fiican waa saas waa inuu qubaysto inuu qubaysto usan isku daahin waa fiicanta waxaa kutusaa marka inay banaantoo la dibdhigi karo abu hurayra inta janaabo ku dhacday uu magaalada haddana dhex socdaa marka magaalada wa iska aadi kara xataa qofka isagoo janaabo qaba mamnuuc maahan qaala wuxuu yidhi abu hurayra fankanastu waan dhuuntay minhu nabiga inkhinaas waxa la yhaha qofku inuu duso iyadoon loo jeedin waan dhuuntay ayuu yidhi minhu nabigan ka dhuuntay fa dahabtu waa tegey fakhtasaltu waa soo qubaystay huma ji'tu waan imid macnaha wuxuu xoogaa nabiga wuu weynayn jireen saxaabadu aaday u weynayn jireen wuxuu dhibsaday adoo janaabo qaba oo dahaaro weliba aan ku sugnayn waxa weeyaan nabiga sidee ula joogaysaa arrintaasu aad u dhibsaday marka inta tegoo soo qubaystuu yimid fa qaala nabigu wuxuu yidhi ayna xaggeebaad kunta ku sugneed yaa abaa hurayra abaa hurayra halkaad ku sugneed qaala wuxuu yidhi abu hurayra kuntu waxaan ahaa junuban mid janaabo qaba halka qof waxa la yidhaha junuban dadka badanna junuban aa la yidhahdaa wain kuntum haddaad ahaataan junuban kuwa janaaba qaba fadaharuu dahaaro qaata waatan ilaahay yidhi marka qofka keligiisa iyo dadka badan kulli junub alla iska yidhaahdaa marka qof janaabo qabaan ahaayuu yidhi fakarihtu waxaan nacay rasuulka allow an ujaalisaka inaan kula fadhiisto walxaal ana aniga calaa kayri dahaaratin dahaaro aanan ku sugnayn fa qaala nabi wuxuu yhi subxaana allah ilaahay baa nuqsaan ka hufan ina almu'mina qofka muuminka laa yanjusu ma najaasoobo oo macnaha ma najaasooba maxaa loola jeedaa loolama jeedo jirkiisa najaasa ma taabato loolama jeedo taas waa suganta inay jirkiisa najaasa ku dhacdo oo mutanajis uu noqdo laakiin daatadiisu najaas ma noqotaa loola jeeda waxaa kala jira najis waa shay daatadiisu ay najaas tahay mutanajisna waa shay asal daahir aha oo najaasoobay marka qofka muuminkaah mutanajis waa noqdaa inta najaasa ku daadato mutanajis waa noqon karaa laakiin najis ma noqon karo cayntiisu najaas ma noqoto laa xayan walaa mayitan hadduu dhinto iyo hadduu nool yahay intaba najaas ma noqdo saas darteeda wuxuu yidhi ibnu daqiiq ulciid raximah llahu tacaala kitaabkiisa ixkaam alaxkaam wuxuu yidhi waqad istudila bilxadiidi calaa dahaarati almayiti min bani aadam waxaa loo dariishaday xadiiskan inuu daahir yahay qofka banu aadamka meydkiisu banu aadamka o dhan ba xataa muslim iyo gaal labadaba saasaaba loo dariishada u leeyahy qofka muuminkaa kaliya xataa maahan laakiin qofka muuminkaa qalbigana waa ka daahir korkana waa ka daahir asalka hadday nijaas taabatana najis noqon maayo mutanajisu noqona waa qof nijaas taabato waa iska dhaqi karaa laakiin gaalku qalbigu najaas ka yahy marka sidaas weeyaan marka masalaha halkaas wax nooga soo baxday qofka muuminkaa asalku waxa weeyaan inuu daahir yahay waxa weeyaan daahiran wa baatinan meydka qofka banu aadamkana waa daahir waa daahir qofka banu aadamka meydkiisuna waa daahir wuxuu yidhi calaa-udiin ibnu cadaar hadday sugnaato banu aadamka inuu daahir yahay muslim iyo gaalba dhididkiisuna marka waa daahir dhareerkiisu waa daahir ilintiisu waa daahir sidoo kale hadda candhuuftiisa iyo xaakadiisa kulli waa daahir asalkooda sidaas weeye waxaa kaloo halkaas naga sugnaaday tacdiimu ahli lfadli waalcilmi wasalax dadka ahlulfadliga iyo ahlulcilmiga dadka wan wanaagsan la fariisigooda in la weyneeyo oo xaalad fiican lagula fariisto sida abu hurayra uu dareemay alxadiidu taasic walcishruun xadiiska labaatan iyo sagaal iyo marwiyin waxaa laga wariy can caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tihi kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama ida qtasala markuu ka qubaysanayo min aljanaabati janaabo wasala waa mayri jiray yadayhi labadiisa gacmood uma tawada'a waa weese qaadan jiray wudu'ahu weeseqaadkiisa lisalaati salaada uu weese qaato uma yukhallilu waa dhex geli jiray biyadayhi labadiisa gacmood shacrahu tintiisa xataa idaa danna markuu u maleeyo annahu asagu qad arwaa inuu dharjiyey basharataw madaxa maqaarkiisa afaada waa ku shubi jiray calayhi madaxa almaa biyaha talaata maraatin saddex mar uma qasala waa mayri jiray saa'ira jasadi jirka intiisa kale wa qaalad waxay tidhi caaisha kuntu waxaan ahaa aqtasilu inaan qubaysto ana aniga iyo wa rasuululahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama min inaa'in waaxidin hal weelan ka qubaysan jirnay naqtarifu waan sacabaysan jirnay minhu weelka xaggiisa jamiican xaalo aan dhannahay xadiidka waxaa wariday caaisha umulmu'miniin radia allaahu tacaala canhaa waxay tidhi wuxuu ka hadlayaa kayfiyada looga qubaysto janaabada oo kaamilka ah sida kaamilka ah oo looga qubaysto oo la rabo qof walba inta fahmo inuu u qubaysto qaalad waxay tidhi kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama ida qtasala markuu ka qubaysanayo oo uu gudagalo qubayska weeye marka tan waxba idaa araada algusla waxba lagu soo awili mayo sideedaa loo dayn oo waxaa laleeyahy markuu qubayska gudagalo waayo markuu sidaan la yeelaa ida qtasala markuu qubaysanayo min aljanaabati janaaba markuu ka qubaysanayo janaabada waxaan idhi laba nuucay u timaadaa qofka isagoo soo jeeda ama isagoo hurdaayo in meliyu ka timaado iyo inuu jimaac galo inuu jimaac galo labadaasaa qubayska waajibida laakiin nabiga iskuma qarwi jirin asagu iskuma qarwi jirin marka ida qtasala markuu qubaysanayo min aljanaabati janaaba ka qubaysanaya hasala yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhaqi jiray waa farxala jiray wey waa farxalo jiray taasuna waa markuu astajoodo ka gadaal sida feecanna waxay tahay qofka markuu janaabada ka qubaysana kow uu astajoona markaas inuu niyeysto janaabadii qubayskeedii inuu bilaabay oo astajadaasu bilowgii ay ka tahay faa'iidada ay u keenayda waxa ay tahay marka koowaad weeseqaadu bilaabin markuu astajadaas dhammeeyo weeseqaadkaas kadib qubayskuu ku xijin hadhow weeseqaadkiisa hadduu cawrada iska ilaaliyo oo farjigiisa uusan taaban intuu qubaysanayo weeseqaadkii waa u dhowranya waa u dhowranyah hadduusanna marka hore wasajoonayay niyeysan rafculxadath oo inuu janaabadii ama saxaylkii wixii uu ka qubaysanayay inuu iska kor yeelo hadduusan markaas niyeysan wax oo markaas kadib uu niyeysto wuxuu u baahanaa mar kale inuu farjigiisi iyo cawradiisii taabto oo dhaqo maxaa yeelay qofku markuu niyeysto kadib baa la rabaa jirka xibin kastoo ka mida inuu mayro hadduu marka markii wasajoonayay niyeystay in qaybtaas waa u dhaqan tahay uma baahna mar dambe inuu laabto sidaas darteeda weesada uu weese qataa hadduu iska ilaaliyo inuu farjigiisa taabto waa u dhowrnaane hadhow ayadaasuu ku tugtukana hadhow iyadaasuu ku tukana marka markuu sajado kadib hasala yadii labada gacmood u dhaqin waa farxalan uma tawada'a nabigu waa weyse qaada jiray wuduuahu weyseqaadkiisa lisalaad salaada lou weyse qaatoo kale weyseqaad kaamil ah oo weyseqaadkii salaada ah ayuu markaas weyse qaadan jiray nabiga sala allahu aleyh wasalam waana qubayskan sunnooyinkiisuu ka mid yahay mar kastoo qubays sharciya aad qubaysanaydo inaad weyseqaad sharciya ka hormarido uma markaas kadib uu qubayska dhammeeyo yukhalilu waa dhex geli jiray biyadayhi labadiisa gacmood shacraw tintiisa waxa weeyaan labada gacmood biyuu ku qaadi jiray maahan gacmaho keligooda riwaayadda muslimka ayaa tusayda ya'khudu lmaaa fa yudkhilu asaabicahu fii usuuli shacri nabiga sala allahu calayhi wasalam biyuu labada sacab ku qaadaa tin weynna waa lahaa tin weynna waa uu lahaa marka labada sacab ayuu biyo ku qaadin madaxuu ku shubin af tobanka farood unta dhex gelsho uu salka salkoodu marmarinaa salkooda ayuu marmarinaa salkooda ayuu marmarinaa marka tinta maqaarkeeda iyo timaha salkooda jiridooda ayuu marmarin waa marmarin waa marmarin waa qoyna waa uu qoynaa sidaas ayuu yeeli jiray uma yuqalilu waa gelgeli jiray biyadayhi labadiisa gacmood shacraw tintiisa xataa idaa danna markuu u maleeyo annahu qad arwaa inuu dharjiyey basharatahu maqaarkiisa madaxa maqaarkiisa oo waxa weye tinta salkeeda ah markuu isla waa dharjiray dannada sideedaa loo daynoo khalabatu danniga cibaadaadka nuucaana way ka gudaan markuu qofku is yidhaahdo tintii maqaarkeedii waad dharjiday oo waad mayrto waad qoyday afaada waa ku shubi jiray calayhi madaxa korkiisa almaa biyaha halaatha maraatin saddex mar halkaasna waxaa nooga caddaatay marka hore horta in tinta salkeeda la qooyo weliba dadka timaha weyn loo dumarka oo kaleeto iyo waxa weye inay aada ugu dadaalaan madaxa dhan tinta salkeeda inay qooyaanoo maqaarka madaxu uu qoyo waa masale muhiim ah haddii kale janaabadii ma kor noqonayso qubayskiina ma ansaxayo saddex goor biyaha marka ku shubi jiray madaxa taasuna waxay ku tusaydaa saddex goor qubayska in lagu shubo madaxa hadba biyaha iyaduna inay sunno kale tahay oo qubayska sunnada qaabka loo qubaysto weeye uma kasala nabigu wuxuu mayri jiray saa'ira jasadi jirka inta kaleo kasoo hartay jirka inta kaleo ka soo hartay saaira laba macna loo adeegsada bimacnaa jamiic iyo bimacna albaaqi hadda bimacna albaaqigii weeye jirka inta kaleo baaqiga ah oo soo hartay ayuu mayri jiray nabiga sala allahu caleyh wasalam wa qaalad caaisha waxay tihi kuntu waxaan ahaa aqhtasilu inaan qubaysto ana aniga iyo wa rasuululahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam min inaa'in waaxidin hal weel ayaan ka qubaysa jirnay naqtarif xaalo aan dardarsanayno sacabada darsanayno ikhtilaafka waxa lahaha biyaha gacantaad ku soo qaadato naqtarifu xaalaan sacabada darsanayno minhu weelka aan ka darsanayno jamiican xaalaan dhannahay tanna waxay kutusee labadii qof oo isqabtay laba qof oo kale ma ku qubaysan karaan labadii isqabtay inay u bannaan tahay inay hal meel ku wada qubaystaan labo inay labadan qof oo isqabta jirkoodao dhan qof walbaaba qofka kale uu fiiri karo oon meel ka xaaraanu aysan jirin inuu fiiriyo masaladaasuna way ku cadday xadiiska labadoodu way isla qubaysan jireen nabiga sala allahu alay waslm iyo caaisho waxay kaloo kutusaydaa nabiga dhaqan wanaagiisa sida quruxda badan wanaagga badan uu xaasaskiisa ula dhaqmi jiray u xushmaynayay u karaameynayay mar waxaad arkay asagoo la tartamayo le aan tartanno bal qofka dheeray hal arka aniga caaisho adig aniga adige mar waxaad arkaydaa isagoo labadoodao wada qubaysan mar waxaad arkay iyadoo xayl qabta isagoo korkeeda korkii ku jiifa korkeeda oo qur-aanka ku akrisanaya mar waxaad arkaydaa iyadoo cayaar fiirsanayda niman cayaaraya oo uu nabigunta dhabarkiisa ku aadiyo leeya fiirso haye ma dharagtay ma ka daashay maya weli waan rabaa inaan fiirsado intaasoo dhan waxay kutusaydaa nabiga sala allahu calayhi wasalam sida wanaagga badan oo uula dhaqmi jiray xaasaskiisa taasoo dayasho qof walba muumina u ah naqtarifu waan saxabaysan jirnay minhu weelka xaggiisa jamiican xaalan dhanna waxay kale kutusaydaa labadan qof oo janaabad qabta gacantoodaan hadba biyaha gelayda waxba ka dhibima biyahaas mustacmalna ku noqon maayaan biyaha yarka oo firfirdhanaya oo ku dhacayana waxba ka dhibi mayaan taasuna way noo caddaatay alxadiidu halaahuun xadiiska sodoneeyo marwiyin waxaa laga wariyay can maymuunata binti alxaaris zawji nebiyo nabiga xaaskiisa ahe sala allahu caleyhi wasalama annahaa maymuuna qaalad waxay tihi wadactu waxaan u dhigay lirasuulilahi rasuulka alle sala allahu caleyhi wasalama wuud waduu'ahu waduu'a aljanaabati dheh biyihii janaabada uga qubaysanayey fa akfa'a nabigu waa ku soo jalleeciyey biyamiinhi gacanta midigtahu weelkii ku qabto ku soo jalleeciyey calaa yasaarihi gacantiisa bidixdahuna ku kor shubay maratayni laba mar ow halaatan saddex mar uma markaas kadib hasala wuxuu mayray farjahu cawradiisa farjigiisii ayuu mayro waa asajooday uma daraba yaddow gacantiisu ku dhuftay bilardi dhulka awil xaa'idi ama derbiga maratayni laba mar ow halaatan ama saddex mar uma madmada waa luqluqday wastanshaqa waana sadaarsaday uma hasala waa mayray weja wejigiisa iyo wadaraacihi labada dhudhun uma afaada waa ku shubay calaa ra'si madaxiisa almaaa biyaha uma hasala waa mayray saa'ira jasadi jirka intiisa kale uma tanaxa waa fogaaday fa hasala rijlayhi labadii lugooduu mayray fa ataytu waxaan u keenay bikhirqatin maro oo biyaha uu iskaga qallajiyo shukumaan weeye falam yuridhaa ma uusan doonin inuu qaato kuma talagelin fa jacala wuxuu gudagalay yanfudu inuu jafo almaa bihi biyadahi labadiisa gacmood ku jafo xadiidkan waxaa wareeray maymuuna binti alxaarif maymuuna bint alxaarif alhila ibnulxasni ibni xasni alhilaaliya waxay la dhalatay waxa weyan waa ukhtu umulfadli imra'ati cabaas ibni cabdilmudalib nabiga adeerkiis cabaas ibni cabdilmudalib xaaskiisii umulfadli aheed oo dhashay wiilka la idhaha cabdullaahi ibnu cabaas ayay la dhalatay gabadhan sidaas darteeda waxa weeyaan maymuuna bintalxaarif oo zawjada rasuulka waxay habaryar u ahayd cabdullaahi ibnu cabaas habaryartiis weeye habaryartiis weeye waxay dhimatay waxa waxa weye nabigu wuxuu guursaday sanadii lixaad oo hijriyada waxay dhimatay markay hijriyadu ahayd konton iyo kow wilaayadii mucaawiya ibni abi sufyaan radia allahu tacaala canhu waxaa ku tukaday janaasadii wiilkeedii ay habaryarta u ahayd cabdullaahi ibnu cabaas meesha sarifa la yidhaahdo oo magaalada mako u jirta toban mayl ayayna ku dhimatay can maymuuna bint alxaarif ayaa laga wariyey zawji nebiga nabiga xaaskiisii ahayd sala allahu caleyh wasalam annaha maymuuna qaalad waxay tihi wadactu waxaan udhigay lirasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalama waduu'a aljanaabati wowda waa la kordhigin wadu waa biyaha janaabada loo diyaariyay in looga qubaysto wadu haddii la yidhaahdo haddii wowda la godo wudu waxay noqo laheyd ficilkii weyse qaadka marka biyaha waa la kordhigay waa biyaha magacoodii wey biyaha janaabada looga qubaysana waduu'a aljanaabati biyihii janaabada uga qubaysa lahayaan u dhigay fa akfa'a nabigu marka kayfiyadu u qubaystay fiiri fa akfa'a gacanta midigtahu ku soo jalleeciyey fa akfa'a waa soo jalleeciyey biyamiini gacanta midigtahu ku soo jalleeciyey calaa yasaari bidixda korkeedu ku shubay maratayni laba mar ow halaatan saddex mar waa farxalkii intaasu koo waa farxashay horta huma markuu farxashay kadib ayuu farjahu hasala dhaqay farjahu farjigiis marka farxalka horeeya xadiiska hore waan qaladnay xadiiskii caaisho waxa weyan waxa horeeya waa farxalka farjiga dhaqidiisa iyo sajadiya dambayda huma hasala waa dhaqay farjahu farjigiisii ayuu dhaqay markaasaana uu qofku qubayska niyeysana si qeybtaas qubayskeedii ay sajadaas u noqoto huma daraba yadahu gacantiisuu nabigu ku dhiftay bilardi dhulka awil xaa'idi ama derbiga markuu qofku astajoodo waxaa fiican gacanta inuu iskaga mayro shay munadifa oo gacanta wixii un ku dhegay fuji kara oomo iyo dambas iyo caro iyo derbi iyo wax oo waa inuu iskaga dhaqo halkaas masale daqiiq ah ayaa ku jirta oo waa maxay qofku marka uu astajoodo oo waxa weeyaan uu ku dadaalo inuu najaastii suuriyey waxa baaqiga ah oo raa'ixadii ama urkii najaasta gacanta uu ku dhaqay hadday wax baaqi ka noqdaan yar oon badnayn waxa weeyaan waa cafis taasna waxay ka qaateen culummadu derbiga gacanta lagu dhifanayo oo gacantii wax la dhaqayo waa in wax un ku baaqiyo laga raadinayo marka wax yaroo ku baaqiyo inaysan dhib lahayn ay cafis tahay taasay taasuna tusayda uma daraba waa ku dhuftay yadahu gacantiisa bilardi dhulka wilxaidi derbiga maratayni laba mar ow halaatan ama saddex mar uma madmada waa luqluqday nabiga sala allahu alay slm waa weyse qaadana marka markaasuu weyse qaadana madmada waa luqluqday wasanshaqa waa sandaarsaday uma hasala waa dhaqay weja wejigiisa wadaraacayhi iyo labadiisa dhudhun uma afaada waa ku shubay marka lugihii marka dhaqin xadiiskan xadiiskii horeeto caaisho weyse qaadkii saxda ahaa ee salaadoo kale noo sheegtay laakiin xadiidkan waxa weeyaan lugihii ayuu reebay nabigu sala allahu caleyh wasalam lugihiiyuu reebay markuu weyse qaadka dhameeyey kadib ayuuna lugaha mayri doonaa marka mas'aladaas culimmadu waxay yidhaahdaan meesha uu qofku ku qubaysanayo baa la fiirin hadduu ku qubaysanayo meel adadag oo biyuhu ka sidbanayaan waxa weya weyse qaadka marka hore u iska dhammaystiran haddii uu ku qubaysanayo meel biyuhu ku hakanayaan oo meesha cagihiisa ay yaalliin biyihii ay ku hakanayaanoo wasaqu ay ku dhegaydo ku dharoobmaydo waxa waya inta kale ka weyse qaadan qubayska markuu dhameeyo inta meel tagu lugaha iska maynin ilaa lugihii wasaq ah ku haraydo biyaha fadhiisanaya meeshoodii marka meeshaa la fiirin saasay yidhahdaan culummada bacdi ka midana waxay yidhahdaan labada sifaba waa yeeli karaa inuu marka hore weyse qaadka dhammaystiro iyo inuu lugaha reebo hadhow mayro labadaba maadaama nabiga ay ka sugnaatay sala allahu caleyh wasalam uma afaada waa ku shubay calaa raasi madaxiisa alma biyaha laakiin intuusan ku shubin xadiiska caaisha waxaan kasoo ogaanay in marka hore inta sacabada biyo lagu qaado madaxa lagu shubo tinta salkeeda iyo maqaarka madaxa waxa weeyaan in la qooyo oo taasu shardi weeyaan weliba weysaqaadka ay u tahay arkaanta waxay ka mid tahay weysaqaadka markaas kadib uu lagu shubin uma afaada waa ku shubay calaa raasi madaxiisa alma biyaha saddex goor in lagu shubina xadiiska caaishaan kusoo ogaanay uma hasala wuxuu mayray nabigu saa'ira jasadii jirkiisa intiisa kale uma tanaxa nabigu meeshiiyuu ka fogaaday marka waxaa dhici karta meeshaas inay ahayd meel oo biyuhu ku fadhiisanayaan sababta uga fogaaday waa uu ka fogaaday fa hasala wuxuu mayray rijlayhi labadiisii lugood fa ataytu nabiga waxaan u keenay bikhirqatin shukumaan uu biyaha iskaga qallajiyo falam yuridha nabigu ma doonin inuu qaato ma doonin waa qaado diiday waay waa qaado diiday mana diidinoo ma inkirino ma dhihin waa ma banaana ma usan dhihin laakiin asagu inuu qaato ma doonin halkaas marka culammadu waxay ka qaateen waxay leeyihiin shukumaan in biyaha layskaga qallajiyaa mamnuuc ma ahan sunnana ma ahan sunnana ma ahan mamnuucna ma ahan meesha inaysan mamnuucan weliba laga qaatay waxa weeye fa jacala nabigu wuxuu gudagalay yanfudu inuu jafo almaa biyihii biyadayhi labadiis gacmood inuu ku jafo tinti ka jafo marka biyaha tintan uu ka jafaya shukumaanku un biyahaas u qallaji laha wax kale ma qabteen marka jafida biyihii in haddii la jafi karo inay banaanta in laysaga qallajiyo halkaasay ka qaateen culammadu alxadiidu alxaadi wa halaahuuna xadiiska soddon iyo koobeeya marwiyan waxaa laga wariyay can cabdilaahi bni cumar ana cumar ibn alkhadaab radia allaahu canhumaa radia allaahu canhumaa cabdullahi bni cumar iyo cabdullahi iyo cumar ibn khadaab iyo aabihiis labadooda ama radia allaahu canhu cumar kaliya ila cumar aabihiis ma ahayn saxaabiya can cabdillahi bni cumar ayaa laga wariyay ana cumar ibn khadaab radia allahu canhu allah ka raadi ka noqdee qaala wuxuu yidhi cumar yaa rasuul allahi rasuulka allow anyarqudu ma hurdi karaa axadunaa qof naga mida walxaal huwa junuubun uu janaabo qabo qaala nabigu wuxuu yidhi nacam haa idaa tawada'a markuu weyse qaato axadukum qof idinka mida falyarqud ha iska seexdo xadiidkana wuxuu ka hadlayaa qofka fiidka hore intuusan seexan janaabo gala ma seexo karaa asagoo janaabo qaban qubaysan sida feecan oo horta sunnada ku feecan waa inuusan seexan isagoon qubaysan waa inuu horta koow qubaysto sida ugu feecan waa saas laakiin isagoon qubaysan waa seexo karaa muxuu laakiin samayn waa inuu janaabada fududeeyo waa inuu weyse qaato waa inuu weyse qaato weyse qaadkaasuu ku seexo karaa isagoon weyse qaadan qubaysanna ma seexo karaa ha laakiin waa laga fiican yahy waa laga fiican yahay wuu seexo karaa laakiin waa karaahiyo waa laga fiican yahay halkee laga qaatay in laga fiican yahay ilaa nabigu wuxuu ruqsadii ku xiray in la weyse qaato ayuu ku xiray waxaa jirta oo siiqa xadiidka riwaayadihiisa gobol ka mid ah ayaa waxaa ku soo arooray nacam wayatawada'u in shaaa nacam wayatawada'u in shaaa saasaa kusoo aroortay haah wuu seexo karaa waana weyse qaadana hadduu rabo marka weyse qaadku inuusan caziime ahayn oo waajib ahayn ee sida sunnadaho fiican uu yahay tusayda marka isagoon biyo taaban hadduu seexdo qofkii karaahiye unbuu ku sugan yahay maahane xaaraan kuma dhicin kuma dhicin laakiin sida fiican waa inuu qubaysto hadduusan yeelinna waa inuu weyse qaato oo markaas kadib seexdo xadiiskaasna taasan ka ogaanay alxadiidu athani wa halaahuun xadiiska soddon iyo labaye marwiyan waxaa laga wariyay can ummi salama zawji nebiy nabiga xaaskiisa ahe sala allahu caleyhi wasalam qaalad waxay tiri ummu salama qaala jaa qaalad waxay tiri umu salama jaa-ad waxaa timid umu sulaym imra'atu abi dalxa abi dalxa xaaskiisii ahayd ilaa rasuulilahi rasuulka allay u timid sala allahu caleyh wasalam faqaalad waxay tihi yaa rasuulalahi rasuulka allow ina allaha alle laa yastaxyi kama xishoodo min alxaqi xaqa kama xishoodo alle inuu caddeeyo fahal cala almar'ati islaamta korkeeda ma ahaaday min guslin wax qubaysa ida xtalamad idaa hiya markii gabadhu ixtalamad ay isku qarowdo faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam nacam haa idaa hiya ra'at ilmaa hadday biyo aragto xadiidkan waxaa wariday umu salama radia allahu tacaala canha zawji nabiyi sala allahu caleyh wasalam ee nabiga xaaskiisa aheed umu salama waxay tihi qaalad waxay tihi jaa-ad umu sulaym umu salama marka umu salama waa umu lmu'miniin hinda bintu abi umaya waxa weeyaan abi umayana magaciisa waxa la dhihi jiray xudayfatu bnu lmugiira marka waa hinda bintu abi umaya ibnu muqiira almakhzuumiya qabiiladeena waa taasaa nabiga hortiyi sala allahu alay wasalam abi salama ayaa qabay cabdullaahi ibni cabdilasad ayaa qabay wuu ka dhintay nabigaa guursaday sala allahu caleyh wasalam sanadii saddexaad oo hijriyada waxay dhimatay markay hijriyadu ahayd konton iyo sagaal konton iyo sagaal waa mucaawiya khilaafadiisii dhexdeeda waxay tihi marka jaaad qaalad waxay tihi umu salama jaa-ad waxaa timid umu sulaym umu sulaym ayaa timid umu sulaym yaa waaye marka umu sulaym ayadaa nooga warantay waxay tihi waa imra'atu abi dalxa abi dalxa saxaabiga la dhihi jiray zayd ibnu sahl weeye zayd ibnu sahl ibnu lswad baycatulcaqaba xaadiray beder xaadiray uxud xaadiray mashaahiddii dhammaantood nabiga garabkiisa ka dagaalamay ee nakhiibka ah iyo nabadoonnada saxaabada waaweyn ka mid ahaa xaaskiisii weeye umu sulaym waxa weye waa umu anas ibnu malik magaceeda qumaysa la dhihi jiray mulayka binti milxaan marka umu sulaym islaantii abi dalxa ayaa nabiga u timi sala allahu calayhi wasalama marka sa gabdhaha saxaabada waxay caan ku ahaayeen xishood xishoodku ilaa waa iimaan iyo khayr laakiin haddana xishoodkoodu kama manci jirin diinta alle inay fahmaan oo ay fiqigooda qaataan sidaas darteeda waxay isku dartay laba shay oo cajiib badan inay diinteeda fahamto oo aysan diinteeda ka mancin xishoodku inay fahamto iyo inaysan xishoodkii ka tegin saas darteeda muqadimay u samayday hadalkeedii gogol hordhac ayay u samayday waxay tidhi marka ay nabiga u timid fa qaalad waxay tidhi ilaa rasulilah rasuulka alla u timid sala allahu calay wasalam fa qaalad waxay tidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow ina allaha alle laa yastaxyi kama xishoodo min alxaqi xaqa marka intaas waa hordhac waxay gogol dhug ugu sii samaynaydaa hadalka ay dhihi doontaa hadal xoogaa laga xishoodo maadaama uu yahay inaan markiiba laga didin oon lala yaabin oon la dhihin hayta gabadhaan xishoonayn marka intaas sidaas tidhi ay tidhi hal cala almar'ati islaamta korkeeda ma ahaaday min guslin qubays idaxtalamad markay dhadhabto hiya iyadu ixtalamad ay dhadhabto hiyada waxa weya ficil maxduufa faacilkiis weeye idaa idaxtalamad hiya ixtalamad hadday gabadhii markay hurdaydo isku qarowdo oo ay isku januubto qubays ma ku waajiba fa qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calay wasalam nacam haah qubaysaa ku waajiba idaa ra'at ilmaa markay biyo aragto ra'at tilmaa biyo markay aragto idaa hiya ra'at ilmaa marka hiyadan ficil maxduufay faacil u tahay idaa hiy idaa ra'at markay aragto hiya iyadu ra'at ilmaa biyo markay aragto markay biyo aragto waxa weyan qubaysaa ku waajiba marka halkaas waxaa nooga caddaaday kow ixtiraamka sida raggaba ugu dhaco ayuu dumarkana ugu dhacaa waxaa kaloo noo caddaaday siday raggu biyo uleeyihiin ay dumarkuna biyo uleeyihiin waana meesha caruurku hooyada uga ekaado haddaan hooyadu biyo lahayn carruurkuma uma ekaado nabiga wuxuu ku yidhi fa ayna shabah haddaan islaanu biyo lahayn halkee waxa weyan cunuga hooyo uga ekaadaa marka biyona way leedahay sida ninkoo kale kala mid tahay waxa weyan wayna isku dhadhabtaa way isku qarowdaa sida ninkoo kale waxaan kaloo halkaas nooga caddaaday qubays inuu ka waajibayo laakiin shardi waxa ah biyo inay aragto qofka markuu isku qaruwo hadduu ku qaruwo inuu isku januubay markuu hurdada ka kaco biyo hadduu arko qubaysaa waajib ku ah hadduusan biyo aragna wax qubays waajib kuma ahan marka qofkii fiiri waxaa dhici karta inuu xasuusan yahay inuu isku januubayo uu isleeyay waa isku januubtay xalay waa is ixtiraamaa kugu dhacay ama maanta intaad hurdayday hurdadii markuu kakacay isagoo sidaas islahoo xasuusta biyo korkiisii kuma arag waxba qubays waajib kuma ah hadduu arkana waa ku waajib inuu qubays hadduusan xasuusan oo wax ixtilaamahoo ku dhacayba uusan xasuusan wax ixtilaama oo ku dhacay ma xasuusto laakiin jirkiisiiu markuu kacay biyo ku arkay qubaysaa waajib ku ah marka qubaysku wuxuu ku xihan yahay waa biyahaas inay ka soo baxaan ama ha xasuusto ama yuu xasuusnaan lidaa sidaas daraaddeeda haddii mar mararka ka mida qofku uu ku arko korkiisii biyo biyahaasna uu yaqiinsan yahay inuusan qof kale ka imaana asaga ay ka yimaadeen waxaa waajib ku noqonayda waktiga uu isleeyahay waktigaas ma dhici karto inay kadib yimaadeen wixii ka dambeeyey oo salaaduhu tukaday inuu soo qalleeyo ilaa marka gabal waxaa dhici karta qofkii caawo kalu seexday ama maantao kalu seexday waxa weeyaan waa isku januubay ma xasuusan ma arag salaaduu iska tukaday hadhow buu arkay mar kale markaas uu arkay waajib waxaa ku ah waktiga uu isleeyahay waktigaas un kadib ma imaan waa la hubaa biyuhu maxaa yeele kadib inaadan isku januubin waad hubtaa intii ka dambeyda salaadaha xataa inuu soo qalleeya waajibku ah marka qubayska waxaa waajibina waxa weeyaan waa janaabada inay biyo yimaadaan wey markuu qofku isku ixtilaamo isku dhadhabo alxadiidu thaalithu thalaatun xadiiska soddon iyo saddexeeya marwiyun waxaa laga wariyay can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa aqsilu mid dhaqdaa aljanaabata ayilmeniya menidaa loola jeeda maanta janaabada meni ayay ula jeedaa kuntu waxaan ahaa aqsilu mid mayrta aljanaabata menida min thawbi rasuulillahi rasuulka ilaahi maradiisa sala allahu caleyh wasalam marada rasuulka ayaan manida ka mayri jiray tiri taasuna waxay kutusaydaa gabadha zawjada ah inay ninkeeda u khidmaydo dharkiisa mayrto u adeegto u shaqayda inay sunno tahay oy tahay mucaasharo wanaag fa yakhruju nabigu waa bixi jiray ila salaati salaad u bixi jiray walxaal ina buqaca almaa'i biyaha dhibcahoodii fii thawbihi maradiisa ay ku sugan yihiin ayadoo maradii meelihii la mayray qoyaankii ku sugsugan yihin oo ka muuqdaan u salaada ku aadi jiri taasna waxay kutusaydaa mara la mayray oo qoyaankii meela uga muuqdaan in layskaga tuka karo aysan sharcigu diiday wa fii lafdin waxaa ku sugnaa kuntu waxaan ahaa afrukuhu inaan ka xogo oon ka jajabiyo min thawbi rasuulillahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam farkan jajabin fa yusallii fiihi waa ku tukan jiri waxay leedahay lafdigan muslim menidaan ka jajabi jiray marada inta isku soo laabo aan ka jajabi jiray ama ciddidaan uga xogi jiray farkiga labadaba waa loo isticmaalaa dalkigana waa loo isticmaalaa xogiddana waa loo isticmaalaa labadaba marka waana xadiiskana riwaayadihiisa qaar axukuhu waan xogi jiray waaba ku sugnaatay marka marada rasuulka ayaan marida ka xogi jiron ka jajabi jiray markaasu ayadoon la maydhin ku tukan jiri marka halkaas waxaa ka caddaaday kow manidu inay daahir tahay waa masale khilaafiya culummadu isku khilaafaan manidu ma daahira mase waa najaas xanafiyada iyo maalikiyadoo kale waxay dhahdaan waa najaas waxay u daliishadaan axaadiista oo ah dhaqida tusayda shaaficiyada iyo xanaabilada iyo ahlulxadiidka iyo keyrkoodna waxay ku tageen inay daahir tahay waana qowlka raajixa ah waxayna qabsadeen jejebinta lafdiga tusa in la jejebiyey sababta waxay leeyihin haddii in la dhaqo laga kaaftoomay oo la jejebiyey jejebintaasu hadday najaaso ahaa laheed ma dahirteen jejebintaasu hadday najaas ahaa laheed ma aysan dahirteen marada taasay marka ku dhegeen dhaqidda midda ahna waxay uga jawaabeen dhaqiddu ma keento najaasanimo oo shayga nadaafad ahaana loo dhaqo haddii xaako ama diif marada uu meel uga dhaco waa layska mayraa najaasna ma ahan waa nadaafa darteed marka nadaafa loo mayray marka la mayray marka la jejebiyeyna waxay ku tusaydaa inaysan najaas ahayn oo lagu kaaftoomay ibnu cadaar calaa-udiin ibnu cadaar kitaabka markuu sharxaya wuxuu yidhi waxay kaloo tusaydaa qoyaanka gabadha farjigeeda ka yimaadaana inuu daahiri sababtaa manidan iyo qoyaanki waa istaabteen waa masale aad u daqiiqa muhiimna ah muhiimna ah marka inay farjiga gabadha qoyaanka ka yimaadaana daahir yahay ayuu tusaa sidaas ayuu yidhi alxadiiu raabic alxadiiu araabic wathalaathuun xadiiska soddon iyo afreeya soddon iyo afar marwiyan waxaa laga wariyay can abi hurayrata radia allaahu canhu abuu hurayre ayaa laga wariyey ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalama qaala wuxuu yidhi idaa jalasa ninku markuu fadhiisto bayna shucabihaa gabadha adimadeeda dhexdooda al arbaci afarta ah huma jahadaha uu dadaalo wajaba alquslu qubaysku waa waajibay oo inuu u galmado uu ku dadaalo wa fii lafdin limuslim waxaa ku sugnaa wa in lam yunzil yuusanba mani dejin yaanba maniyu ka imaan xadiidkanna wuxuuna tusaa jimaaca qubaysku ku waajibaa waa kee waxa weeyaan wuxuu ku waajibaa mar haddii ay istaaftaan labada gudniin gudniinka wiilka iyo gudniinka gabadha hadday istaaftaan qubaysku waa waajiba yaanba meni qofna ka imaan labadaba waa ku waajiba sidaas weeyaan shardi maahan in meniyu ka timaado can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalama rasuulka alle qaala wuxuu yidhi idaa jalasa ninku markuu fadhiisto beyna shucabihaa gabadha adimadeeda dhexdooda shucabtan waxaa dhici karta in loola jeedo labada lugood labada bawdo iyo labada shansho afartaas iyo in labada lugood iyo labada gacmood loola jeedo intaba waa macquul huma jahadahaa uu ku dadaalo in u galmoodo marka waa in labadii gudni istaabatay wajaba alquslu qubaysaa waajiba wa fii lafdin limuslim waxa kusugnaa wa in lam yunzil yuusan mani dejin marka in maniyu ka timaado qubayska shardi uma ahan mar haddii jimaac uu yahay alxadiiث الkhaamis وaثaلaaثuun xadiiska soddon iyo shan ee marwiyan waxaa laga weriya can abi jacfar moxamed ibn cali ibn xusein ibn cali ibn abi طaalib radia allahu canhum ilaahay raadiha ka noqdee xadiidkan waxa weeyaan rijaasha ku jirta abi jacfar waa kunyada moxamed ibn cali moxamed ibn cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalib moxamedkaas kunyadiisa la yidhaha abu jacfar abu jacfar waxaa la ihahdaa moxamed ibn cali moxamed ibn cali ibn xusein abuljacfar wuxuu caan ku yahay lagu yaqaana abuljacfar albaaqir lagu yaqaana abuljacfar albaaqir abuljacfar albaaqir waxaa loo yidhi liannahu baqara alcilma cilmiguu dilaaciyey siduu waaqidi yidhi liannahu baqara alcilma maxaa yale cilmiguu dila cilmigu aad u dhex galay weeye waa taabici madani ah jaliil ah fiqa ah weeye aimada muslimiinta ka mid ah aimada muslimiinta ka mid a bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba way u wariyaanoo waxa rijaashoodu ka mid yahay can abi jacfar waxaa laga wariyey moxamed ibn cali ibnu xusein ahaa cali ibnu xuseynna cali ibnu xusein ibn cali ibn abi daalib isna waa taabici jaliil ah waxaa loo yaqaano caan ku yahay zayn alcaabidiin wuxuu caan ku ahaa waracnimada iyo zuhdiga dhowrsanaanta fiqo ma'muun ah ayuu ahaa wuxuu dhintay markay hijriyadu aheyd sagaashan iyo afar sagaashan iyo afar markay aheyd ayuu dhintay sagaashan iyo afar sagaashan iyo saddexna waa la sheegaa magaalada madiina ku dhintay magaalada madiina ayuu ku dhintay xusein ibn calin hadda waa xusein ibn cali ibn abi daalib waa gabadhii nabigeenna suuban sala allahu alay waslm faadima aheed wiilkeedii weeye wiilkeedii weeye cali ibn abi daalibna wiilkiisii weeye wiilkiisii weeye can abi jacfar waxaa laga wariyey moxamed ibnu cali ibnu xusein ibnu cali ibn abi daalib radia allahu canhumaa annahu abi jacfarkaas kaana wuxuu ahaa huwa asaga iyo wa abuuhu aabbihiis cinda jaabir ibni cabdillaahi jaabir ibni cabdillaahi agtiisa ayay ku sugnaayeen wa cindahu jaabir agtiisana waxaa joogay qowmun rag ayaa joogay jaabir ibni cabdillaahi oo hadde magaalada madiina deganaa ee halkaas diinta ka faafi jiray oo loola soo laaba jiray masaa'ilka diiniga ah ayaan u nimiduu yidhi marka rag ayaa ag joogay markaan annagu la joognay fa sa'aluuhu raggii waxay weydiiyeen hu jaabir cani lqusli qubayska waxay caan ku ahaayeenay kutusaydaa taabiciyaalka iyo saxaabada iyo inay u laabtaan masaa'ilkooda culummada ay ula laabtaan oo ay weydiiyaan wax walboo diintooda ku tacalluqa si ay u ogaadaan dariiqa sawaabka ah marka qubayskii xataa heer iska daa see loo qubaystaa waxay weydiinayaan biyaha lagu qubaystaa intee la eg yihiin marka fa sa'aluuhu waxay weydiiyeen hu jaabir can ilqusli qubayska macnaha biyaha lagu qubaystaa intee la eg yihiin markii janaabo laga qubaysan fa qaala wuxuu yidhi yakfiika saacun hal suusaa kugu filan saaca nabiga weeye saaca nabiguna ma weyne aadu u yar yahay ma dhamma caagadda saddex litarqaadkaa ma dhamma halka saac sababtoo ah halka saac wuxuu la eg yahay gasaca naarajiilka saliidda naarajiilka gasaceeda saddexdiisu saacu la egyahay saddexdiis marka caagad iyo midna ma dhamma intaasaa kugu filan u yidhi fa qaala rajulun taas marka biyaha waxay ku tusaydaa inaan lagu xadgudbin marka la qubaysanayo inaan lagu xadgudbin oo biyaha la dhaqaaleeyo taas ayay ku tusinaydaa biyaha in la dhaqaaleeyo oo biyaha yar lagu qubaysto laakiin culummadu waxay yidhaahdaan marka sidaas la leeyahay macnaheeduna ma ahan taxdiidoo intaas kaliya waa in lagu qubaystaahoo lagama badi karo waa xaaraanna ma ahan laakiin biyaha in la yareeyo oo lagu dadaalo in israafka laga fogaado taas weeyaan waxa laga hadlaa fa qaala rajulu ninaa wuxuu yidhi maa yakfiinii aniga iguma filna aniga iguma filna hal saac uu yidhi taas marka waa qalad waxaa loo sheegay sunno qofka sunno haddii loo sheego waxaa la rabaa siday tahay inuu u qaato uusan ra'yi iyo muran kala hor imaan haddii uu sidaas yeelana waa in la naqdiyo oo la ridiyo si adag loogu inkiro jaabir waa ku inkiray marka fa qaala jaabir wuxuu yidhi kaana saacu wuxuu ahaa yakfii mid ku filan man qof huwa qofkaasu awfaru minka adiga kaa badan shacran xagga tinta qof kaa tin badan uu ku filnaa jiray wa khayrun minka kaana khayr badan qof kaa tin badan marka kasta oo qofku tintiisu badan tahay wuxuu u baahan yahay biyo badan qof adiga kaa tin badana marka saacaan ku qubaysan jiray waa nabiga sala allahu alay slam wa khayrun minka kaana khayr badanoo dahaarada sidaad ugu dadaalayda ka badan ugu dadaala marka dahaara ku dadaaliddu ma keenayda biyo tiro badan uu laysku daadaadiyo waxay keenaydaa biyaha lagu xisaabtamo jirko dhanna biyaha la gaarsiiyo yuriiddu wuxuu ula jeedaa jaabir qofka kana tinta badnaa ninkaas uu sheegay kana khayrka badnaayoo dahaarada uga dadaali ogaa rasuulallahi rasuulka alluu ula jeedaa sala allahu caleyh wasalam rasuulka alluu ula jeedaa humma amana imaam ayuu noo noqday uu yidhi marka waxay kutusaydaa saxaabada waxa weeyaan masaa'ilka waxay ula laaba jireen iyo taabiciyaalka kulligood ficilka nabiga isagaana la ictimaadi jiray iyo qowlkiisa marka afcaasha nabiga in ayuu ula laabtay sidaasuuna xujo uga dhigay uma amana amana faacilka waxad u celinaya jaabir rasuulka hau celin uma amana jaabir ayaa imaam noo noqday fii thawbin hal maro taasuna waxay kutusaydaa ninka inuu hal maro ku tukado inay bannaan tahay oo salaadu ay ansaxaydo hal maro ku tuk haddii lagu tukado hal maro hadduu ku tukado inay ansaxaydo taas ayuu ku tusayaa laakiin sida fiican xadiis saxiixa ku sugan tahay qofka ninka markuu tukanaya dee gabadha jirkeedoo dhan ayay daboolin ninkana markuu tukanaya qaarka hore mara inay u saaran tahay sidaas ayaa sunnaha fiican laakiin tanuna inay ansaxaydo ayuu tusaa wa fii lafdin waxaa ku sugnaa kaana nebiyu weliba nabigu wuxuu ahaa sala allahu caleyh wasalama yufriqu mid ku shuba almaaa biyaha calaa ra'sihi madaxiisa halaatan saddex maroona weliba ku shubi jiray markuu saacad ku qubaysanayo calaa kulli xaal marka saac ayuu nabigu marar badan ku qubaysay marar kaletana biyo kaleetoo kala duwan iyo taqdiiraad waa lasoo guuriyey taxdiid ma ahanoo lama laha intaana waajib oo in lagu qubaystaa laakiin waxay guud ahaan tusaydaa biyaha in la yareeyo israafka iyo xadgudubkana laga ilaaliyo qaala almusanifu wuxuu yidhi alrajulu ninka aladii ninka qaala yidhi maa yakfiinii iguma filna iguma filna ninka yidhi huwa ninkaasu alxasan ibnu maxamed ibnu cali ibnu abi aalib weeye waa waxaa dhalay maxamed ibnu cali cali ibnu abi aalib wuxuu dhalay wiil maxamed layidhaha oon faadima u dhalin oo gabadh reer bani xaniifaha u dhashay wiilkaas marka maxamed oo ina cali ibnu abi daaliba wiiluu dhaloo xasan la dhihi jiray weeye xasan ibnu maxamed ibnu cali ibnu abi daalib radia allahu canhu abuuhu wiilka hadalkaas yidhi aabihiis marka asagu waa taabici kabiir ah zuhri iyo waxa weeyaan raggii cilmiga ka qaaday ka xambaari jiray weeye marka waa taabici jaliil ah marka aabihiis abuuhu xasankaas aabihiis waa maxamed ibnu alxanafiya alxanafiya hooyadiisa loogu agjiri maahane waxa hooyadiisa reer banu xaniifa ahayd waa maxamed ibnu cali xagga aabbaha baabu tayamumi booraysigii ama gebgebaysigii baabkiisi haadaa maxaluhu halkan tayamumkian ka gelaynaa tayamum gebgebaysi ama booraysi waxa weeyaan waa qofka markuu biyo waayo oo uu u baahdo qubays ama uu u baahdo weesaqaad ama marka biyihiiyoo joogo uu isticmaali waayo oo jiro oo jirkii ku sugan uu la isticmaali waayo caradaasuu labada sacab ku dhifan wejigana waa marin labada calaacaloodna waa marin qubays hadduu u baahnaa intaasa qubays ugu filan hadduu weysaqaad u baahnaana intaasa weysaqaad ugu filan intaas ayaa weysaqaad ugu filan intaas ayaa weysaqaad ugu filan alxadiidu saadis wa halaathuun xadiidka soddon iyo lixiye marwiyin waxaa laga wariyay can cimraan ibni xuseyn radia allaahu canhu cimraan ibnu xuseyn abunujayd ayaa la yidhahdaa kunyadiisa abunujayd cimraan ibnu xuseyn ibnu cubayd ibnu khalaf alkhusaaci qabiiladiisa waa reer khusaac marka asaga iyo aabihiisba waa laba saxaabi asaga iyo aabihiisba waa laba saxaabi waxa weeyaan abu hurayre iyo asaga waxay islaameen caama khaybar caama khaybara ayay islaameen waa sanadii toddobaad awalkeeda ayay ahayd waqtigaasay islaameen magaalada basre ayuu degay oo cumar ibnualkhadaab ayaa u diray si uu dadka diinta u baro u fahamsiiyo oo fiqiga islaamka uu u baro qaadina maalmo ayuu ka ahaa xasanulbasri wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay ee waxa weeyaan inuusan soo gelin magaaladaas basre qof masaafir ah oo uga nacfi badan cimraan ibnu xuseyn malaa'igtu way salaami jirtay cimraan ibnu xuseyn waxyaalaha uu la goonida ahay ka mid aheed wuxuu dhintay hijriyadu markay ahayd konton iyo labo konton iyo labo markay ahayd ayuu magaalada basra ku dhintay magaalada basra alxadiiu sadex wa halaathun alxadiisu saadis wa halaathuun xadiiska soddon iyo lixiy marwiyin waxaa laga wariy can cimraan ibni xuseyn radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam ra'aa rajulan ninuu arkay ninkaasoo muctasilan dadka ka soocmay oo dadka ka gooniya oo meel gooniya jooga ninkaasoo lam yusalli aan tukan fil qowmi ragga dhexdoodan ku tukan dadkiioo tukanaya nin aan la tukaynoo keligiis gooni meel ah joogaa nabigu arkay marka arrinta noocaasana waa arrin la inkiro oon sharciga ku fiicnayn waa arrin aan sharciga ku fiicnayn oo la inkiro waxaa la rabaa qofka jamaacada muslimiinta inuu la tukado weliba rag hadduu yahay waajibay ku tahay inuu la tukado hadduu xataa horay usoo tukada waxaa sunnaa iyagana inuu ku xirto mar kale sunnay u noqonay midaan dambe sidaas ayaa sunnaa maahana muslimkii oo tukanaya in xagga fadhiisto lama ogola marka arrintaas waa arrin layaab leh marka faqaala nabigu wuxuu ku yidhi yaa fulaanu hebelow maa manacaka maxaa kuu diiday ninkaasna ibnu mulaqim wuxuu ku yidhi ninkaasu waa khallaad ibnu raafic ibnu malik alansaari akhuu rifaacata ibnu raafic waxa weeyaan waa ninkii almusiibu salaatahuna noogu imaan doono ninkii salaada qalday oo nabigu kadib salaada beri jiray waa ninkii magaciisa waxaa lahahdaa khallaad ibnu raafic ibnu malik alansaari wuxuu la dhashay rifaacatu ibnu raafic marka ninkaasuu la dhashay waa ninkaas marka rajulka halkan ku jira oo majhuulka ah fa qaala nabigu wuxuu ku yidhi yaa fulaan hebelow maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya inaad ku tukato fil qowmi ragga dhexdooda maxaa dadka ula tuka weyday fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow asaabatnii janaabatun janaaba ay asiibto igu dhacday walaa maa-a wax biyaana khabarkiia iska maxduufa macii aniga agteyda ma ahaanin aniga biyana ma haysto waxa weeyaan janaabana wa igu dhacday marka halkaas waxay kutusaydaa qof haddii uu uu arko qofka caalimkaa ama daaciga ah oo ku sugan wax daahirka mukhaalafo u eg wax sharciyan marka la fiiriyo mukhaalafo u eg oo sharciga inuu khilaafa u eg uu ku sugan yahay inkiraad inuu kula degdego ma aha inuu ka aamusana ma aha muxuu samayn waa inuu istifsaar weydiiyo caddayn waa inuu asaga ka dalbo war xaaladaanu maxay tahay waa inuu weydiiyo waxa weeyaan haddii uusan cudurdaar lahayn markaasuu munkarka ka suulina oo inkirin ou leyahy waxaan iska daa kuma banaanayn hadduu cudurdaar leeyahayna de cudurdaarkiisuu ku badbaadin hadduu isleeyahay cudurdaaraad leedahay oo uusan cudurdaar lahaynna masalada diiniga ah u caddayna hadda ninkan wuxuu islahay cudurdaaraad leedahay aad salaada uga joogto mar haddaad biyo haysan janaabana aad qabto ilaa biyo aad ka helaydo ha tukan markii biyo aad heshaad tukane saasuu islahaa cudurdaarna ma lahayn sida saxda ah oo biyo carada ku filneed marka markuu weydiiyey su-aashii ayaa masaladii caddaatay fa qaala nabigu markaasuu yidhi calayka laasim bisaciidi carada fa innahu caradaa yakfiika kugu filan caradaa kugu filane waxa weeyaan asaga laasim sidaasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam sidaas ayuu ku yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam marka xadiidkaas waxaa nooga caddaaday oo aan ka faa'iidaysanay qofka biyo hadduu waayo ama uu jiran yaho biyo isticmaali waayo janaabo hadday ku dhacdo waxaa ku filan carrada booraysiga waa u booraysan khalaas intaasaa ku filan hadduu weese waayo oo hadduu weese u baahan yahay macnaha oo biyo waaye ama biyihii waa yaalin laakiin isagaan jiran oo xibintii dhaqi karin oo weyse qaado karin waa booraysan waa ku filan yihin marka booraysiga waxa weeyaan waxa weeyaan qubayskana wuu ka naa'ib noqdaa weeseqaadkana wuu ka naa'ib noqdaa ee looma booraysto oo kaliya weese la-aan qubays hadduu u baahan yaho biyaha uu isticmaali waayo ama biyihii u waayo waa u booraysa karaa saladaas ayaa noo caddaatay marka saladaas ayaa noo caddaatay alxadiidu saabic wa halaathuun xadiiska soddon iyo toddobeeye marwiyin waxaa laga wariya can camaar ibnu yaasir radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi camaar ibnu yaasir bacahanii rasuulullahi rasuulka allah i diray sala allahu calayhi wasalama fii xaajatin dan fa ajnabtu waan isku januubay falam ajid ilmaaa biyana ma aanan helin camaar ibnu yaasir waa saxaabi aabihiisna waa saxaabi hooyadiis waxaa la yidhahdaa sumaya sumaya ayaa la yidhaahdaa waxa weeyaan isaga kunyadiisana waxa la yidhahdaa abuyaqdaan camaar ibnu yaasir abulyaqdaan abulyaqdaan camaar ibnu yaasir ibnu maalik ibnu xuseyn abulyaqdaan alqaxdaani asalkiisu waa yemani hooyadiisna waa sumaya bintu khayaab hooyadiis asalkeeda waxaa lahaa jiray abu xudayfa ninka la yidhaahdo ee reer makhzuum reer bani makhzuum ninkaasa iska lahayo addoonnimo u lahaa ninkaas oo abu xudayfa almakhzuumi ayaa iska lahaa asalkii marka waxaa dhacay ninka la yidhaha yaasir oo camaar aabihiis ah ayaa yaman ka yimid magaalada maku yimid wuxuu xilfi la samaystay ama isbahaysi abaa xudayfa abaa xudayfa markaas addoontiisii oo sumaye ahayd ayuu u guuriyey markuu u guuriyey waxay u dhashay wiilkan camaar ah markaasuu abuu xudayfana xoreeyey ayagoo marka xor ah oo yaasir iyo wiilkii camaar ahaa iyo hooyadii dhashay oo sumayo ah oo saddexdoodu magaalada maka joogaan ayaa nabiga lasoo diray sala allahu caleyhi wasalam markii lasoo diray kulli waa islaameen soddon iyo dhowr qof aaba islaamnimada uga horreday markiiba waa islaameenba markay islaameen marka halkaasay ku cadaabi jireen waxa weeyaan kufaartii quraysheed halkaasay ku cadaabi jireen markaasaa nabiga sala allahu alay wasalam mararka gabal wuxuu soo mari jiray iyadoo la cadaabayo marka nabigiina waxba uma qaban karo magaaladii maka la joogaa tabar muslimiintu ma laha iyo xoog markaasuu dhihi jiray sabran aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna meesha aan noo ballankaa waa jannada iska sabra waxa weeyaan markii dambena waaba la dilay waxa weeyaan sumaya oo hooyadiis aheed cadaabkaasaa lagu dilay abujahl ayaa dilay lacanahullah isagaa dilay sidaasay ahaa jireen marka yaasir kadib waqti dambe ninka la yidhahdo yaasir ma ahane camaar waxa weeyaan muddo danbuu soo gaaray dagaalkii sifiin sanadu markay ahayd soddon iyo toddoba hijriyada markaas ayaa la dilay kuwa markaas ayaa la dilay isagoo cali ibnu abi daalib la socda oo ciidankiisii ka mid ahaa ayaa la dilay cali ayaa aasay dharkiisiiu ku aasay mana uusan waxa weeyaan dharkiisii kama siibinoo ma mayrinoo shahiidnimo ayuu u ictibaariyey marka markaasaa la dilay soddon iyo toddoba ay hijriyadu aheyd nabigana sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi wayxa camaar taqtuluhu lfi'atu albaaqiya allah waxa weeyaan hooga camaar waxaa dili doona koox gardaran marka koox gardaran ayaa dileen oo ka gardaran dagaalkii fitanta ahaa oo ciidankii cali iyo ciidankii mucaawiya dhex maray khawaarijtu ay isku direen ciidanka marka mucaawiye dad ka mid ahaa oo aan saxaabo ahayn ayaa dilay laakiin dagaalka ka guud ahaan qeybta saxaabada labadaba waa saxaabadiia hogaaminayday marka qeybta mucaawiya iyo qeybta cali labadaba culummada ahlu sunnaha manhajkoodu wuxuu yahay inaan wax laga sheegin oo la yidhaahdo qaatiluhum wa maqtuluhum fi ljanna dhammaan waa ahlu janno waana ijtihaad ayay sameeyeen qofkii asiibayna laba ajar uu ku leeyahy kii gafana hal ajar uu ku leeyahay in wax laga sheego ama la ceebeeyo ama qoladaasaa daalimadaheed la yidhahdaana xaaraan weeye cinda ahli sunna mana bannaana qofka muuminka diintiisu rabto inuu badbaado waa inuu ka dhowrsado saxaabada dhexdooda wixii ka dhacay alxadiidu asaabic waa halaaثuun xadiiska soddon iyo toddobae marwin waxaa laga wariya can camaar ibnu yaasir radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi bacahanii rasuullah rasuulka allah i diray sala allahu alيyه wasalam fii xaajatin dan u ii diray fa ajnabtu waan isku janaabooday marka dantii ma uusan sheegin waxay ilah garan waan isku janaabooday oo janaaba igu dhacday falam ajid ilmaa biyana ma aanan helin biyana ma aanan helin marka markaas camaar wuxuu og yahay inay soo degtay aayaddii tayamumka wuu og yahay janaabo iyo weeseqaad labada marka loo baahdo labadaba in loo tayamumana waa uu ogyahy oo tayamumka waxa weya qofkii weese u baahanna u tayamumo qofkii qubays u baahanna u tayamumo taasna wuu ogyahy hal masala ka maqan kayfiyada weesaqaadka marka loo baahan ya loo tayamumo wuu gartay laakiin markii la qubaysana qubays loo baahdo kayfiyada loo tayamumo taasaa ka maqneed oo wuxuu is yidhi markii weese loo baahdo oo biyo la waaye ama la xanuunsan yahay markii la tayamumaa wejiga iyo labada gacmooda la masaxa waana intii la dhaqi jiray qeyb ka mid a marka markii qubays loo baahdo loo tayamumaa waa in jirkao dhan boorka la gaarsiiya saas uu fakaro u ijtihaad qofkana markaas hadduusan naskii lahayn cibaadadiina waqtigeedu joogo waa inuu ijtihaadaa fatamaraqtu waan galgashay yuri fi saciidi caradiian ku galshay dhulka korkiisa inta meel banaan tagu dhulka korkiisa ku galgashay kamaa tamaraqu daabatu kamaa tatamaraqu daabatu sida daabadda neefka xoolaha sida u galgalato markay gelgelinta tagto oo hasha meesha gelgelinta boorka markay ku galgalato iskugu rogrogto saasoo kaleetaan u galgashay uma markaas sidaas u tukaday marka uma ataytu nabiya nabigaan u imi sala allahu caleyh wasalam fadakartu waan u sheegay daalika ficilkaas lahu nabiga marka taas waxay kutuse haddii uu qofku waxa weeyaan ijtihaadkiisa ku sameeyo cibaado inta daruurada u keento waqti waqtiyada ka mid ah waxa weeyaan hadhow ficilkaas markuu u yimaado qof ahlucilmiga waa inuu u bandhigo hadduusan isagoo ahlucilmi ahayn waa inuu u bandhigo si loo miisaamo ijtihaadkiisi waxa sawaab ka ah iyo waxa khada a ka ah fadakartu daalika arrinkaasaan u sheegay lahu nabiga fa qaala nabigu wuxuu yidhi inamaa wax kale maahan kaana arrinku wuxuu ahaa yakfiika inuu kugu filan yahay an taquula inaad tidhaahdo biyadayka labadaada gacmood haakada labada gacmood saas inaad tidhaha rabay waa qaala bimacnaa facala ah an taquula bimacnaa an tafcala labada gacmood inaad tidhaahdo biyadayka labada gacmood haakada saas inaad tidhahdaa la rabayo inamaa wax kale man kaana waxaa yakfiika mid kugu filan an taquula inaad tidhahdo biyadayka labadaada gacmood haakada sidaas marka nabigu labadiis gacmood ficil ahaan u tusay uma daraba waa ku dhuftay nabigu biyadayhi labadiisii calaacalood al arda dhulka darbatan hal dhufasho waaxidatan oo keligeeda hal mar ku dhuftay hal mara ayuu ku dhuftay uma masaxa waa masaxay ashimaala gacantii bidixdaah wuxuu ku tiray calalyamiini gacanta midigtaa korkeedu ku masaxay calaa casha korkeeda calaa casha midigtaa korkeeda wa daahira kafeyhi labada calaacalood daahirkooda meeshooda koru masaxay iyo waweja wejigiisa marka fiiri hadda wejigaa la dabamariyey marka woowaa la iskula cadfay waxba tartiib ma tusaydo in wejiga la hormariyo diidi maydo marka wejiga iyo labada calaacalood korkooda ayaa nabigu masaxay saasaana kugu filanuye sidaas ayaa kugu filan marka nabigu ma dhihin middii hore oo salaadii hore oo waqtigeedii tegey oo unta dhulka ku galgashay soo tukaday soo qalle ma dhihin marka qofka hadduu inta ijtihaado waqti waqtiyada kamid a cibaado uu sidaas ku guto cibaadadiina hadhow ay u cadaato qaabka u guto inay qalad aheed waqtigiina uu tegey soo qalle ma la dhahaayo ma soo qalaynayo ma soo qallaynayo marka qofku qubays u baahdo ama weese u baahdana waa isku mid tayamumku wejiga iyo labada calacalood korkooda ayaa la masaxaa intaas ayaa la masaxaa markuu qofku u baahdo waa isku mid ma kala duuna wejigaa la hormarin sida feecan labada calacalodaa la daba marin tartiibkuna rugni maahanoo haddii xataa sida kale loo masaxo waxa weeyaan maanic maahan xadiiska sidaasaa ka muuqata alxadiiu thaamin wa halaahuun xadiiska soddon iyo sideedeeya marwiyin waxaa laga wariy can jaabir ibni cabdillaah jaabir ibn cabdilaahi kunyadiisa abu cabdillahi jaabir ibn cabdillahi ibn camr ibn xaraam ala yidhahda alkhasraji alsalami almadani waa madani saxaabada ugu axaadiista badan nabiga saxaabada xadiiska ka warida ayuu ka mid ahaa ayuu ka mid ahaa nabiga sala allahu caleyhi wasalama koob iyo labaatan duulaanu galay nabigeena sala allahu alay wasalam duulaanada uu ka qayb galay asagu koob iyo labaatankaas sagaal iyo toban ayuu xaadiray jaabir waxaa dhaafay oo keliya labadii duulaan ugu horreeyey oo uxud iyo beder labadaas ayaa dhaafeen labadaas aabihiisaa joogay marka maadaama aabihiis joogay adoogaa u diiday sidaas uga baaqday intii ka dambeyday wuu ka qayb galay wuu ka qayb galay wuxuu dhintay markay hijriyadu aheed